aan mushaabaha ahayn ee calaaqooyinkaa kale iyo munaasabadkaa ka ah majaaz mursaluun baa la odhanaya laakiin calaaqadu hadday tahay mushaabaho waxbay iska shabahayaan kani waxbuu wax macnahani macnaha keliu wax ugu egyahay iyada markaa waxay noqonaysaa ama qadar mushtaragoo labadan dee wadaagsanaya ka dhaxeeyo iska shabahayaan baa jira taa isticaara yidhaahaan bal markaa misaalka winisiyaag walmajaasu bilisticaara ka qowlihi tacaala jidaaran oo waa qisadii khadir iyo nebi muuse jidaar buu ay heleen jidaarkaasoo yuriidu doonaya halkan weeye halkay majaaska ama isticaaradu ku sugan tahay an yanqada inuu dhaco lafdigan ama ficilkan yuriidu oo doonitaanka ah ee waxa sifo ay u tahay iraadadu ama wax doonitaanku waxa nool ee jidaar iraado ma laha jidaar jidaar iraado iyo wax doonitaan ma laha waa wixii noolaa sifadiisii weeye bal markaa maxay noqonaysaa taasi jidaarkan ama jidaarkani wuxuu ku dhowaa inuu dhaco wuxuu u iilanayey dhicitaan buu u iilanayey markaa iilishadii iilitaankii ama dhowaanshihii uu ku dhowaa inuu dhaco ayaa waxaa lagu shabahayba ama dee uu markaas wax doonaya inuu dhaco oo kale oo wax isagu iraadayi ay kaba soo fushoo dhicitaankii doonaya ayaa lagaba dhigay xagga ay iska markaa macnahan jaamica iskaba shabahayaana ee jidaarkan janjeersaday ama qalloocsaday ee inuu dumo kuba dhow maxaa dhow dee ficilkani inuu dhaco suquudkii ahaabaa dhow ruuxan isagu wax doonaya inuu waxaa inuu sameeyo doonayana kol hadduu wixii inuu sameeyo doonay iyadana waxa dhow ficilkii uu waxaa samayn lahaayo macnaha ka dhaxaynayaa labadoodan ee isu geynayaa mid kastaba waxa weeyaan qurbulficli ficilka dhowidiisibaa kuba sugan haddaba markaasaa eeg wixii iilashadii uu iilanaya dhicitaan uu iilanayaa la shabah ayaa imika horta bal asalka isticaaradu siday tay waa tashbiihe ayaa waa laxa la shabahay oo lagu shabahay wax doonaya inuu dhaco oo dee sifo xayi ah marka markii mushabintaasi dhacday ayaa lafdigii mushabahu bihi uu lahaayo iraadadiia ayaa loo soo naqliyey oo loo soo raray mushabahii ah aan iraada kaba soo furayna dee dhicitaan inuu ku dhowaa ah markaasaa dee haddii bal masarkii asalku labadaa la yskuma shabahay ayaa masarkiina laga soo jeexday ficilkan ah yuriidu lagaba soo jeexdo macnihiisu yahay yamiilo ama dee an yasqu bal u dhow oo dee waxa weeyaan ila suquud u iilanaya dhicitaan u iilanaya marka waxa ay tahay in waxaa la shabahayaa iilashadii uu jidaarkani u iilanayay inuu dhaco waxa lagu shabahay wax doonaya inuu dhaco halkaasaa lagaba shabahay lafdigii deeta waxaa mushabahu bihigu lahaa ee markaa doonitaankii ahaa ayaa la soo naqliyayoo dee mushabahii waa kan dee isaga xaggiisa maylu inuu kaba dhici karaya inay iraada kaba iman ahayn ayaa loo soo naqliyey deeto markaa lafdigaasaa lasoo isticaarooday oo deeto waxaa loo soo qaatay kii dambe lafdigii mushabahu bihiga oo mushabahii loo soo qaatay bal taas bay too markaa halkan yuriidu ayaa iminka majaaza majaaskana waa isticaara ayay tahay sababtuna waa calaaqadan mushaabahada ah ee kaba dhaxaysa labadoodii ay isshabahayaan taasna waa qaybihii majaaska bal haddaan arrintan sii yar caddeeyo un horta majaas kasta oo calaaqadiisan labada macno ka dhaxaysa ay tahay mushaabaho inay wax iska shabahayaan isticaaru noqonaya wixii aan calaaqadiisu mushaabaho ahayn ee ama saasoo kale iminka mujaawaro ay tahay ama jinsiya ama kulliya iyo calaaqaadka badan ee kaley tiriyaana ee majaas mursalun baa la odhanayaa oo iminka kan qeydkii irsaalka ee waxa weeyaan qeydkii mushaabahada ayaa laga sii daayo o laga irsaaliyo majaas mursalun bay odhanayaan oo iminka bal al asad oo kale xayawaanka muftariska weeye maxaana loo isticmaalaaba ninkii geesigaabaa loo isticmaalaa xayawaankan muftariska ah oo maanta mushabahu bihi noqonaya iyo ninkan geesiga ah macnaha ka dhaxeeya calaaqadu maxay noqon maxay iska shabahayaan ashajaaca fii kullin ama iyo aljur'a dhiiranidan iyo geesinimadana way isshabahayaanoo ninkii geesigaa libaaxibuu jaanibkaa kaba shabahaya markaasaa maxaa dhacday lafdigii al asad uu lahaa xayawaankii muftariska in lasoo qaato oo mushabahu bihiga ahaa oo lagu idlaaqo mushabahii calaaqadii ka dhexaysana waa mushaabahada taa isticaara la odhanaya haddaanay mushaabaha ahayn inay waxay iska shabahayaan ee arrimo kalun ay jirto iyagoo ama dee sanoo kale xaalle iyo ah wixii ama waxaan dhex dhacay ama wixii la dhex dhacay oo kale mujaawaro jus-iya kuliya iyada taa isticaaro lama odrhanayo intan baa markaa farqiga kaa hore alqaa'id iyo yuriidu u dhaxaynaysa majaajisnimadoodu ay tahayoo kan mushaabaha jirto saasuu isticaaro kuba noqday bal haddaba taa weeye umuurahan aan haynoo dhamme haddaba waa hordhacuun bay yihiin waxyaalahanna cilmi kalea lagagaba hadlaa ee laakiin waxa keenay inay culamaa ul usuul halkan umuurahan soo dhigtaan dee qeyb aada iyo aada u muhima cilmigan usuul fiqaysan markii horeba sheegnay waxaa kaba ah alfaada dalaaladeeda iyo macaaniday alfaadu keento taas baa qeyb aada iyo aada u weyn kaba mid ah markaa cilmigan usuulfiqi markaa dalaaladii marka la eego waxyaalahan xaqiiqada iyo majaaska iyo umuurahaasna waxay kaba mid yihiin alfaada dalaalooyinkoodii bay kaba mid yihiin taas baa keentay culimmadu waxaan fannigoodiiba ahayd inay halkan kuba soo qaataan waayo dee qayb markaa jaanibkaasanay ugaba soo qaateen bal umuurahaasi waa majaaskii iyo qaybihii uu kuba imanayey xaqiiqadii iyo waxaasna way noo soo horreysay oo waana xaggan dalaaladii alfaada ayuun baabatee laakiin umuurahan bastigood iyo sharxood dee waa fanni kaleba alamr bali marka waxay noo bilaabmaya haddii a la yidhaaho iyadoo umuurahaasi iska muqadimaad ay ahaayeen kolley fanigii ama usuulfiqigii iyo wixiibaa dhexgalkiisi qaybihii aqsaamulkalaam baan kaba soo baxnay ugu horreeyey abwaabta int abwaabtii dee cilmigan inteedii kale inoo bilaabmayiyo waxyaalihii maqsuudka kuwaasi iska muqadimaad bay ahaayeen umuuraha aan sheegnayna way keentayba alamru amarkii oo waxa weeyaan halkan wuxuu u baab yahay amarkii marka la eego amarka iyo nahyigan ku xigo markuu amarkii imanka aanu isaga aadba u sii basin ama uu aada u koobay dee kutubta waaweyna ku basisani abwaabta aada iyo aada u muhimkaa cilmigan usuulfiqi bay kaba mid yihiinoo waayo takliiftan iyo mukalafnimadanba waxaa dee asaasba u ah waa amarkan dadkii wax la faraya inay laba yimaadaan nahyintan wax lagaba nahiyayo markaa amarka iyo muhimku ama amarka iyo nahyigu ee waa abwaabta muhimkaa marka la eego fannigan haddaba amarkii wuxuu uhi waalamru amarku istidcaau lficli ficil dalabkii weeye bilqowli qowl lagu dalbo oo samayn wax la sameeyo ama la iijaadiyo oo layska dalbaa la yidhaahaa amar qowlna layskaga dalbo waa hadal iyo nudqi layskagaba dalbo minman shaksi xaggiina laga dalbo huwa shaksigaasi duunahu kan aamirka ah ee dalabkani xaggiisa ka soo fulayo isaga duunkiia oo xagga rutba ahaan uga hooseeya calaa sabiili alwujuubi waajibin laysku waajibinayo waxan oo laysilizaaminayo dariiqeedna lagu dalbo kaas baa amarka laydhaah waa tacriifkii inta kale waxa weeyaan dee waa waxyaale isagana kuba tacalluqsanaya tacriifkii amarku inoo tacriifiya horta bal luqada carbeed dee amarkan imika aan hayno oo ah tacriifkan aan haynana amar waa la yidhaah waxaa markaa lagu jamciyaa awaamir baa lagu jamciyaa waxaa kaloo amarka la yidhaahaa alshan waalxaal oo waxa weeyaan dee shaniga iyo xaalka iyo taasoo kale waa aslix lii amri bal markaasoo arrinkayga iyo umuurahayga ilaahu subxaana ilaahu ii hagaaji oo kale taas waxa lagu jamciyaa umuur baa lagu jamciyaayo bal markaa umuurna waa markaa jamcu amrine laakiin waa amarku bimacna shani walxaal markuu yahay awaamirna waa jamcu amrine amarkuse waa markan uu yahay waa xan laysfarayo ee layska doonayo qowl layskaga dalbayo in la iijaadiyo ee tan laynoo tacriifinayo markuu yahay taasi waa xagga bal macno labaad oy si ku wada yimaadaan jamcu ha ku kala dunaado macnina ay ku kala duwan yihiin laakiin xuruufta isku mid tahay markaynu eegno ismi ahaan baan u jeedaa amarkii wuxuu inoogu tacriifiyey istidcaau lficl istidcaab macnaa waa dalab weeye ficilka halkana maaha ficilkii dee markaas qowlka qaabilaya loogama jeedo ee bal waxa weeyaan un waa iijaad wax la iijaadiyo oo lala yimaado la sameeyo waxaasi ama ficil haba noqdo se iyadoo la yidhaaho dee waxa weyaan aqimi salaata salaada og oo salaadii oo ficila lalaba imanayo ama qowl haba noqdo haddii la yidhaha udkur illah subxaanah wa tacaala ilaahay xus dikrigiina dikrigii lisaankaaba dee inta ayaaba dee waxa weeyaan aad ba uu ugu mashhuuryahay ama marka la idlaaqo kuba dhacaya qowla haba noqdo ama ficile waa iijaad wax la iijaadiyo oo lala yimaado oo la sameeyo oo layska dalbo taas ayaa waxa weeyaan amar la yidhah halkaa markaa maxaa ku baxaya nahyiga inoo dambeeyo dee isagu istidcaau lficli maaha ee wuxuu noqon doonaa istidcaau tark ka tag wax laga tago oo la dalbayo dalab waa ku wada sugan yihi mid kastaba laakiin isagu wuxuu noqon doonaa waa tarki iyo ka tag wax laga tago oo layska dalbayo tanna maxaa layska dalbayaa iijaad wax la iijaadiyo la sameeyo xataa qowlba haba noqdo waxaasi muxuu idhi bilqowli qowlna lagu dalbo oo halkanna wuxuu kaga ixtiraazayaan oo lafdiga qowl kuba baxaya haddii dalabkii jiro laakiin ishaaro ay tahay laguma hadlin laguma dhawaaqin nudqi ma jiro ee ishaaro wax laysu ishaaray oo mufiimo oo wax laga fahmo oo kale kitaabadii ama waxyaalo kale oo dee ramsi lagaba dhigtay taas amar lama odrhanayo ee inay marka tacriifkan aan tacriifinayno istidcaau lficli bilqowli minman shaksi xaggiina laga dalbo huwa kaas laga dalbayaa ee waxaan la weydiisanayaa inuu sameeyo ama la amrayaa duunahu ay duuna alaamiri ka aamirka adduunkiya oo waxay dee kolley walow culimmada qaarkood halkaas dee qowl wax ka duwan ay qabaan ay halkan uu inoogu tacriifinayaa laguna tacriifiyaa kol haddii amar ay tahay oo ruux uu ruux amrayo waa inay jirto culuwi ama isticlaa ay jirto waa ruuxan dee si uu amarkiisi uu noqdo mid loo hoggaansamo oo loo dirmo oo ruuxii wax ilzaamyo noqdo meeshii kalakala sarrayn oo kale ama kala mudnaani inay jirto laakiin haddii laba ruuxoo siman oon inna ruuxa kale wax uu kan la dheeriyay aanu jirin uu midkood amar ama dalabkani ka soo fulo waxay markaa leeyihiin amar lama odhanaya iltimaas baa la odhanaya oo haddaad dee ninkan saaxiibka ayee kula fadhiyeed kitaabka wada dhegaysanaysaan aad tidhaahid kitaabkaa isi taas amar ma aha waayo meeshii isticlaa ama duuniya ma jirto waa labadaa ruuxee siman baatiine waa weydiisi iltimaas haddii meeshii uu yahay balkan dalabkani ka soo fulay uu yahay kii adna ahaa aladna oo lilaclaa ugu soo fulana dee say inagu markaan leenahay rabbi ikfirli iyo dee waxa weeyaan umuuraha adciyada ah waa siiqadii ficilkii amar ilaahayna waxbaan weydiisanaynaa marka ilaahay wax ma amrayno ee ducaa markaa la odhanaya waa baryo taasi oo bal markaa waxa weeyaan amarkiibaa san imakay noo yaala waa markuu min alaclaa ila aladnaa ka soo fulo aclaa ka soo fulo ila aladnaa uu soo fulo amar yahay haddii la siman yahay iltimaas baa la yidhaa haddii bal masalan uu yahay min aladnaa ila alaclaana ducaa buu noqonayaa ee ma noqonayo amar iyo xataa iltimaaskiina bal markan amarkan ilzaam buu keenayaa imtihaal buu keenayaa ruuxii hadduu ama kan amarkaa fulin waayo canaan buu kuba mudanayaa ee bal markaa waxa ay tahay waa minman huwa duunahu welibana muxuu yihi calaa sabiili lwujuub waa amarku wuxuu keenayo dee waxa weeyaan waa wujuub iyo iijaabin waxaan laiijaab lagu iijaabinayo la ilsaaminayo dariiqeedna wuu soo fulo iyada taa bal masalada calaa sabiili alwujuub amarku wuxuu keenaya isaga insha allahu tacaala inoo keeni doona oo waxay inoogu iman doontaaba iminka hadallada soo socda ee waxa laakiin daahirka tacriifkan sheekhu uu yahay haddii waxaan aanay wax waajibaba ahayn lays markaas layska doonayaa in la sameeyo aanay waajib ahayn ay sunnaba tahay intaas aan amar la odhanahayn amar aan la odhanahayn ee wixii dee bal markaa sunno ahaa xataa shareecadii sunno ku ah amarkeediio malaha kuwa qolooyinkaasna xujadooda ugu weyn waxa weeye lowlaa an ashuqa calaa ummatii calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa xadiidkaas oo kale ama in haddii aanan ummadayda u nacahayn mashaqo iyo dhib iyo inaan dee dhibi ee xaggooda markaa aan dhibo taa aanan nacahayn waxaan amri lahaa inay cadaydaan dee in la cadaydana shareecadeenni waa tan inoo sunnaysay laynagu adkeeyey ee bal laynaga doonayo marka amarkaas maxay kuba fasiraan shuraaxdu la amartum amri iijaabin oo kale waxaan amri lahaa si wax markaa meeshii xadiidkuu faa'iidaynaya sunanimadan jirtaa inaanay amarka hayna amarku yahay waxaa ilzaamku uu kuba sugan yahay waana tacriifku iminka siu yahay ee uu inoogu dhigtay calaa sabiili lwujuubi wuxuu keenayana waaba inoo soo socotaa bal haddaba amarkii kaa weeye oo tacriifkiisii wataan dee sharaxnay wixii laga ixtiraazayayna aan sheegnay wa siiqatuhu siiqadiisuna waa siiqada amarku ifcal weeye macnaa amarkani siiquu leeyahay markaynu luqa ahaan eegno siiqada amarku leeyahayna dee waa xabo weeyaan ifcal maaha de wasankaasun maaha waxa weeyaanun de waa siiqadaas ay bal maalan waa siiqada qawliga ah ee dee siiqooyinkii amarku kuga iman jirayoo waa ficilkii amar taas ama ha noqoto ifcal ama ifcali ama ifcalu haba noqoto ama markaa istakhrij oo kale istafcil haba noqoto waxyaalihii adigu bal siiqadaas ayuu leeyahay oo siiqadiisu waa ifcal waxaa kaloo iyadana amarku uba yimaadaa dee iyada markaa isma ficilkan amriga oo kale oo calaykum anfusakum waa wax dadkii laba laaziminayo taasoo kale iyadana waa kuba yimaadaaye laakiin amarku siiqa isaga uu leeyahay siiqadiisaasna waxa ay tahay waa siiqada markaa ifcalo waxaa in la markaa waa siiqadan ama ha noqoto ifcashan iyo dee wixii kale la midka ahaayee macnaheeda ay markaa leedahay keenayey taasba wey siiqadiisu waa taa waayo siiqada amarku cinda alidlaaqi idlaaqa agti waa marka la idlaaqo iyo watajarudi ka dherbeelka ay ka dhar la'dahay ay ka qaawantahay ka madhan tahay canilqariinati qariino keenta dee macno aan kan ahayn tuxmalu waxaa lagu xambaarayaa calayhi cala alwujuub wujuub baa lagu xambaarayaa oo ilaa maa kii uun mooye dalla uu tilmaamo ee uu tusiyo addaliilu daliilku calaa ana almuraada waxaa looga jeedaa minhu xaggiisa annadbu sunno inuu yahay aw alibaaxatu ama ibaaxa inuu yahay halkanna waxa weeyaan amarkii haddii ay la socoto qariino ama ay jirto wax daliiloo ina tusaya in looga jeedo waxaan wujuub ahayn oo ama ibaaxo ah amhilana waan arki doonaa ama sunnanimo ah ama macaanida kale halkan culimmadu ay sheegaan ee barhkoodna ay noo iman doonaan kaba mid ah dee kii waa lagu xambaarayaa laakiin amarkii hadduu mudlaq yahay wax qariino ah oo la socota ama ay noo ishaaraya qariinona waxaa la yidhaahaa maa yushiiru ila almadluub baa qariino la ydhaha wixii la doonayey ee loo jeeday waxa kuu tilmaamaya ee kuu ishaaraya kaas bay qariino yidhaahaan qariinadaasi ama lafdiyaha noqoto wax lagu dhawaaqayo oo cibaaradii dee laba socota cibaaradii laba socota ama haba noqoto qariino iyadu bal maalan waxa weeyaan xaaliye ahoo dee xaal markii la eego qaraa'intii dee axwaasha uun lagaba garanaya haddii dee qariino ay laba socoto oo qariinadaasi ay keenayso waxa weeyaan inaanu waxani waajib ahayn tii baa lagu xambaari sida xadiidkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh salluu qabla almaqribi uu ku celceliyey markii saddexaad u yihi liman shaaa liman shaa'adan maxay dee waa daliilkiina way laba socotaa siiqo amarna way kaba horeysay marka waxaa weeyaan siiqadii amarkani inaanay wujuub faa'iideynahaynee looga jeedo sunnanimo ayay inoo caddaysay intan uu rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh raaciyey ee liman shaa'ood oo kale haddaba qariino sidaas hadday la socoto qariinadii unbaa lagu dhaqmayaayo dee wixii ay taasi keenaysay baa lagu xambaarayaa laakiin marka aanay waxba jirin siiqadii amarkaa timi waxa weeyaan wax qaraa'ina ama daliil ah oo ina tusaya macno kaloon wujuub ahayn in looga jeedaa ma jirto maxaa lagu xambaarayaa waa wujuub oo dee taas baa loo yidhaha amarka waxa asalkiisu yahay wujuub kaas baa u asala macnaa markaa la leeyahay asalkiisaa wujuubana kol haddii amarkii yimaado uu shaarica xaggiisa ka yimaado wax markaa daahirkiisan ka sarfinaya kaasaa daahiree aanu jirin wixii ka sarfinayana waa qariinadan uu sheegayo ama daliilkan uu sheegayo taasi aanay jirin maxaa lagu xambaarayaa inuu waajib yahay oo ay tay in la fuliyo ay waajib tahay taasba weye wahiya markaa siiqadii cumarka ifcal ama siiqadii amarku cinda alidlaaqi idlaaqa agti marka la idlaaqay ujeeddadu wax kale aanay laba socon iyadii iyo watajarudi tajarudka agti ay dhardheelka ay ka dharla'day ay ka qaawantahay ama ka madhantahay can ilqariinati qariino qariinadiina waa taa macnaheeda aan soo sheegnay tuxmalu waxaa lagu xambaari waa siiqadii amarka calayhi cala alwujuubi wujuub baa lagu xambaaraya ilaa maa kii uun mooyee dalla uu tuso oo uu tilmaamayo addaliilu daliil calaa annahu inuu almuraadu calaa annahu isagu almuraadu calaa ana almuraada mae waxaa looga jeedaa minhu isaga looga jeedaa annadbu sunno inuu yahay aw libaaxatu kollay qariinada nafteedii un weeye daliilkani markaa istina waxaaba daahir ah inuu yahay istina munqadica oo taas oo kale iyo dee waxaana bal markaa taas ama waxaaba dhici karta dee qariinadaa hore inay tahay wixii kalaamka la socday ee mutasilka ahaa daliilkuna uu noqdo shay munfasila oo kale oo bal maalan walilaahi cala annaasi xijulbeyti taasi waa waxdada inoo dambaysa ee iyada mar ahaan bay inooguma dambaysaaye laakiin wixii bal maalan waashiduu idaa tabaayactum oo kale ilaahay wuxuu idhi markaa wax kala iibsanaysaan cid markhaati gashada wax la socdaa ma jirto qariina ama daliilo inoo tilmaamaya macnihii asalka ahaa ee wujuubkaa waxaan ahayna laguma xambaaro ee waana sunne irshaadkaasi oo laazim ahaa qariinaduna waxay noqotay ama daliilku noqday shay khaarij oo munfasiloo dee rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh oo mubaayacaad ay kaba dhaceen iyo saxaabadiisiio irshaadkii aan laba iman waa wax aan isagii la socon qariinadani markaas ama waa shay munfasil kaba ahaayo daliil khaarijiya lagaba qaatay taa haddii laguma fasiro oo qariinadana wixii la socday uun bal maalan kalaamka ama dee siiqadii amarka daliilkan una wax dee daliil kaloo khaarijiyey oo ka munfasili wixii uu tilmaamayo ee uu inoo faa'ideeyey balta haddii lagu xambaaro ilaadna istisnaha baabkeediiba iskaba noqon oo dee wax weyn itisaalka ahayd haddii kale dee waa qariinada nafteedii uune hadal kale oo ilaa laakiin ma wixii dalla uu tilmaamo ee uu tuso addaliilu daliil calaa ana almuraada minhu waxaa looga jeedaa annadbu sunna uu yahay walibaaxatu fa inahu yuxmalu calayhi waa lagu xambaaraya oo markaa qariinadna ay noqoto istisnahuna munqadic noqdo bal marka halkaa maxaan qaybtan kuba haynaa tacriifkii amarkaan haysanaa siiqadiisii uu kuba imanayeyna may waxa weeyaan iyada waabuu inoo sheegay waxaanuu inoo sheegay amarka inay asal u tahay haddaan wax ka sarfinaya daahirkaa jirin wujuub intaasaa intan yar ama fiqradan yar inoogu sugan walow qaybta dambe mar kale uu soo celin doono si amsile intaa ka badan uu sheego min masaa'il amri walaa yaqtadii ma keenayo amarku atakraara celcelin ma keenayo cala asaxiixi qowlka saxiixa ah ilaa maa kii uun mooyee dalla uu tuso addaliilu daliil calaa qasdi takraari takraar u qasadkeed iyo in looga jeedo in had iyo goorba lagu celceliyo wixii daliil caddeeye uun mooye ama uu inoo tilmaamo walaa yaqtadii ma keenayana alfawra degdeg ma keenayo laba masalo masaa'ishii amarka ayuu inoo sheegay waana masaa'il waaweyn waxaan oo dhammi masaa'il aada u waaweyn weeye oo dee kutubta roonroonna kalaamku uu yarba siisan yahay iyo adiladii iyo tacliilkii ta hore maxay tahay eeg kalaam amarkii markii ama siiqadii amarku timaado siiqadii amarku timaado haddii ay la socoto siiqadaas wax laga fahmayo ama ina tusaya in la rabo in dee waxaan had iyo goor la sameeyo oo waxaabay noqonaysaa shardi buu ku xidhan yahay waxaan oo shardibaa la socda dee markastoo shardigii la helana wixii in la fuliyo weeye ama sifaaba ay markaas amarkii ama siiqadii laba socota sifadaasna wax marka kastoo la helo in amarkii ama wixii la fuliyaabay noqon ama wixii layska doonayay lalaba yimaado iyada taas dee waxaa lagu xambaarayaa macnaha takraarkuu keenayo ilaahay qowlkiisuu yihi wain kuntum junuban fadaharuu haddaad tiin kuwa janaabaysan maydha uu yidhi dee waxani wasfigan dee junubnimadu waa sifo haddii la heloba tadahurkii uu imanayo oo bal maalan hadduu dee ruuxu isagoon weli ka maydhan marar ku noqdo iyada maydhi keliya ku filane laakiin haddii haddana janaabo labaad markay timaadaba maydhigii waa laga doonaya kii hore kuma filaanayo waxa weeyaan waayo sifa ayaa meeshii la socota marka la helaba bal maalan mee shardi baa la socda marka la helaba shardigaas sifa maya waa shardi adugu bal markaas wixii in la fuliyo ay tahay wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahumana meeshii sariqaa taal ama sifadan saariqnimadaa taal ee markastoo sariqadaa la helo haddii aanayn sariqa intay soo noqnoqotay weli aan la goyn oo mid keliya ku wada filaanayso marka wasfigii la helaba waa in amarkii la fuliyo taas qariina meeshii jirta ama daliil baa jira takraarkiisa in loo jeedo dee tilmaamayo oo ama shardigan la socda marka la helaba ama sifadan dee waxaan sabab bay u ahayna sababtii marka la helaba wixii in lalaba yimaado laakiin marka aanay waxaasi jirin uu waxaa khaali kaba yahay amarka waxaa looga jeedaa iijaad alficil ficilkii in la haysiiyo in lalaba yimaado dee kol haddii mar la sameeyeyna waa la sameeyeyba bal markaa waxay noqonaysaa takraar ma keenayo kol haddii aan wax daliilo oo inoo caddaynayaa jirine ruuxu hadduu amarkii la amray mar fuliyo mas-uuliyaddii ama wixii tabiicadii iyo loo raacayay halkan iyo wixii isaga saarna waa ka dhacaya oo iyada taasuu kaga dhacayaa markiibu kagaba dhacayaayo marka amarkan haddii la yidhaha waxaa sameeya waxaa samaynteedu kol haddaan qaraa'in kale ama daliil kale jirin oo takraar keenaya ma keenayo takraare haddii mar la sameeyo amarkii waa la gutay taas bay noqon waa intaa masalada hore intuu inoogu sheegay kol haddii aanu ku qaydnayn wax dee keenaya takraar haddii uu ku qayday wax waxda keenayana dee iyada hadalba mama jiro sida dee walilaahi cala nnaasi xijulbeyti oo rasuulka ilaahay caddeeyey mar keliya inuu ruuxa mustadiica waajib ku yahay walaa yaqtadi lfawra deg degna ma keenaya tanna waa iyadu masale khilaafiye ah oo khilaafkeedu xoog badan yahay sheekhuna waatuu doortay kolley shaaficiyadna waa siday u badan yihin iyo aymo kaleba qowlkooda uu yahay oo macnaa haddii amarkii yimaado amarkiina wax qariino ah ama wax daliiloo la socdo in dhaqso loo sameeyo aan waxa weeyaan keenaya aanu jirin dee waxaa amarkii ruuxu hadduu marka hore sameeyo hadduu mar dambe sameeyaba kol hadduu sameeyey in amarkii u dirmay oo u hoggaansamay buu noqonayaa marka amarku ma keenayo fawro hadduu ruuxu mar alla markii ugu horreysay ee amarku intuu soo fulay ay u suurto gashay wixii inuu sameeyo kadib dhiguu mar dambe sameeyo mumtasiluun buu noqon taasna canaan kuma mudan iyo ciqaab haddaanu wuxuu dee wax waqti leh oo waqtigiisii markaaba baxaya ahayn aimada qaarkood iyagu waxay ku tagaan kol haddii amarba soo fulo shareeca xaggiisa ka soo fulo marka ugu horreeya ruuxa u suurto gala ee waqtigiisina galay inuu laba yimaado weeyaanoo hadduu waqtigaa la iman waayo ee kolley damigii amarkii oo loo dirmi waaye kaba imaniyo ciqaabtiiyo wixii way imanayaan masaa-ishooda meelahan kaba farcoontana waxaa kaba mida masalada xajka oo kale ruuxii maalkiibuu helay dariiqii waa aamin caafimaadkii u suurtogelinayay inuu dee markuubkii ku sugnaado adugu wixii bal shuruuddii baa buuxsantay markaa markaa shuruuddu buuxsanto dee haddii shuruuddii ay u buuxsanto iyadoo xajkiiba laga tegey oo imankaa dee aanu ka gaari karahayn ama markii laga soo noqday kaa hore waa dhaafay ee laakiin marka ugu horreeya ee u suurto gasho wixii inuu fuliyo ee uu xajkii gutaa waajib bay ku noqon marka la yidhaha amarkaa fawr keenaya degdeg keenaya waana aimada qaarkood siday qabaan haddii bal iminka san dee markaan shaaficiyada qaar iyo xanafiyada iyo qoloyna ay qabaan aan eegna sheekhu inoo soo dhigtayna hadduu ruuxu iyadoo wixiiba ay wax kastaa u dhan yihiin sanadaa uu iska dibdhigo ama tii ku xigtay uu dibdhigo ilaa intaa uu kaba nooriyey maanka waxa weeyaan uu iska dibdhigo ruux caasiya oo taakhiirkaa caasi ku ama noqonayo haddii la yidhaha kin la yidhaha fawr buu keenaya kol hadduu sanadii ugu horreysay ee uu suurto galay uu ka dambaysiiyeyba horta waa caasi walow xajkii dee mar uun lagu leeyahay markii uu la yimaadaana addo uunu yaho isagu qado aanu noqonayn laakiin isagaa ruux caasiya noqonayo dambaabsan hadduu sanadii ugu horreysay ee u suurto gashay inuu xajo kaba dibdhigo waxaanay khilaafkoodaasi ka ratimaya waa halkan aan hayno amarku mujaradkiisa uun ayaan dee waxa weeyaan waxba kale la socon ma fawr buu keenayaa mise ma keenayo ee ciday tidhi fawr ma keenayo waa kaa qowlkooda uu yahay ina dee la dibdhigi karo oo xajka wujuubkiisu cala taraakhiya siday kaba cabiraan ku yidhi fawr buu keenayaana xajka wujuubkiisu waa cala alfawr marka ugu horreysa u suurtogalay inuu xajaba weeye kale waa dee masaa'il kalena way jiraane masaladaasaaba ugu sii muuqasho badan waxaa halkan meesha waxaa jira kaba ratimaya walaa yaqtadi alfawra wاlmru amarka lays amray biiijaadi اlficli ficil ahaysiintii macnaha waa wax in la sameeyo oo lala yimaado amarka laysfaray amrun waxa weeye amar bihi bilficli ficilkaas laysfarayo iyo wa bimaa wixii laa yatimu aanu taam noqon ahayn alficlu ficilku ilaa bihi isagoo lala yimaado mooye misaalkiina waa kan sheego wadalika kalamri amarkii weeye bisalaati laysfarayay haddaba amarkaa salaada laysfarayaa fa innahu amarkaa salaada laysfarayaa amrun amar weeye bidahaarati dahaaradii laysfaray almu'adiyati ilayhaa salaada ruuxa gaadhsiinaysee ay uguba suurtogelaysay dee inuu salaad tukado haddii aanu dahaaro lahayn nima tukan kareen halkanna waa masalo labaad inta dambaysana waa masalo kale masaladan labaad saddexaadee uu inoo sheegay maxay tahay masaa-ishii amarka kaba midi waxbaa laysfaray ficil baa laysfaray ficilkaas horta dee amarkii muxuu keenayaa waxaa in lala yimaado laakiin hadday jiraan ficilkaas wax kaloo ku xidhan siiqadan amarka yaanay kuba sugnaaninbe oo waxaa kale ku xidhin in lalaba yimaado mooyaane aan waxa weeyaan ficilkii dhab ahaan lala iman karahayn siiqadaa keliya ku wada filanoo amarkaa laysfaray ficilkaa in lalaba yimaadaa wuxuu noqonayaa amar isna la faray laysfaray wixii dee ficilkaasi ku suurtogelayey ee uu ku hagaagayey mihaalka uu inoo dhigtay ina haddii aqimu salaata ama aqiimu salaata oo kale ilaahay qowlkiisan soo noqnoqda salaada ooga dee waa amar layna faray biijaadi salaa halkaa biijaadi alficli taasi way salaad inaynu la nimaadno oo salaaddii dee sharcigayna faray inaan la nimaadnaa layna faray laakiin salaaddu keligeed maaha salaaddu haddaan la weyse qabin bal labadii dahaaro aan la qabin salaad ma noqonayso oo waxa weeyaan laa yaqbal llahu de waxaweyan salaata man axdatha xataa yatawada marka xadiidkan lafdigan aqiimu salaatana weysadii kuma sugnaa maxay noqonaysaa markaa amarkan salaada layna faray ayaa ah amar layna farayo waxla wixii salaadu ani la-aanteed ansaxayne hadday tahay dee weysadii ama iyo dee janaabadii oo laga maydho iyo hadday tahay waxa weeyaan satru huwa waajibun waxaan waajibku waajibku ku taam noqonayn in isaga lala yimaado mooye isaguna waajib buu noqonayaa bal markaa haddaba intan weeyaane wal amru amarka laysfaray oo laysfarayo biiijaadi alficli ficil afcaasha ka mida in la iijaadiyo lala yimaado ina waa kii ina soo yidhiba dalabu istidcaai ficlinba weeye amarkuye haddaba amarkaasi muxuu yahay waa amrun amar laysfarayo bihi ay bilficli ficilkaas iyo wa bimaa wixii laysfarayo laa yatimu aanu taam noqonayn alficlu ficilku ilaa bihi isaga in lala yimaado mooye wadalika kalamri sida amarkiiba weye bisalaati la salaada laysfaray in lalaba yimaadaa amrun fainahu amarkaa salaada in lala yimaado laysfaray amrun amar weeye biahaarati dahaaradii almu'adiyati ilaah wixii kale lamidkaa shuruudii kale laga maarmaanka salaadaba ahaydna waa lamidun ee iyadana gaadhsiinaysay dee salaadii salaadaba ay ruuxu ugu suurtogelaysay inuu laba yimaado markuu dee weysada ama dahaarada la yimaado masale kale oo masaa'ishii amarkaa waidaa fucila haddii la falo majhuul baan u banaysanaynaa waidaa fucila macnaa wixii laysfaray weeye ee ficilkii layska doonayay haddii la sameeyo yakhruju uu baxayaayo alma'muuru kii la faray waxa weeyaan markii horeba amarkan isaga la faray can ilcuhdati cuhdadii waa cuhdadu waa tabiicadii ama mas-uuliyadiiyo dee xilkiiyo takliifkii saarnaa ayuu kaga baxayaa oo waxa weeyaan tani waa xaggii ijzaagii oo bal maalan amarkii caynkaas ahaa ruuxu hadduu guto u hoggaansamo oo u dirmo oo dee sidiisiina uu laba yimaado waxbaa in amarkani waxbuu keenay xilbaa isagii fuulay cuhdadu waa tabiicada iyo mas-uuliyad iyo waxyaalahaas iyo bal xilbaa isagii fuulay kulfo iyo wax la laasimiyaa dushiisa saarnayd kol haddii uu laba yimaado dee xilkii waa ka dhacay weeye kol wixii bal maalan mas-uuliyaddii lagaba doonayay markaa uu gutay oo waa laba yimi oo markaa kol hadduu wixii la yimaado ruuxu oo uu sameeyo dee bal maalan markaas salaad baa layna faray salaaddii baa tukatay haddii aana tukan meeshii horta waxbaa dee dushaada saarnaayo takliifkan iyo haddii ciqaabtii iman lahayd ee salaadan ka iman lahayd haddaad tukan weyda iyo demigii kale dee faasiqnimo iyo ama ismi iyo waxyaalihii kale iman laha waxyaalahan oo dhami meeshii bay yaaleen kol hadduu ruuxu la yimaado wixii sameeyo cuhdadii caynkaas ahayd xilka halkaa kaba saarnaa waxaa mas-uuliyaddii saarnayd iyo ee isaga ahayd wax loo raacee tabiicada ahayd ee loo raaci lahay ciqaabna ay kaba dhalan lahayd wixii uu ka baxaya markaa ninkii waajibka waa ka dhacay wey ajriga iyo sawaabka waa wax inaga qarsoon kolkol baa waxa weeyaan dee ay bal markaa in sawaabkii aanu iman ahayn arrin kaloo isaga xaggiisa ka timid daraaddeed laakiin wixii dee ku soo celi la odhan maayo qadee la odhan maayo wixii waa gutayo kol hadduu wixii laba yimaado cuhdadiina uu ka baxay oo wixii way ka gudaysaa weeyaan wixii kol hadduu amarkii laba yimaado man yadkhulu fi lamri wanahyi waman laa yadkhulu bal cidda gelaysa amarkan iyo nahyiga iyo cidda aan gelahayn macnaa waxa weeyaan un dee horta waa takliifkii ama xukumkii shareecada ee dee khitaabkii ilaahay ahaa cidda iyada ay tahay dee uu laasimayo ee ay tahay kuwa lagula hadlayo laga doonayo inay fuliyaan iyo iyo cidda aan dee amarkaa iyo nahyigaas ehelba u ahayn marka horeba fahamkoodiiyo idraaggeedii baa kaba maqan saa daraaddeed aan iyagii xil halkaa ka saaran aanu jirin bal taas buu tarjamadan ama cunwaankan iyo fasalkana u yaallaa wuxuu idhi yadkhulu waxaa gelaya fii khitaabillaahi khitaabka ilaahay tacaala nasahnaaye khitaabka ilaahayna dee waa tii kolley xaggii xukunkii shareecada waan soo marray ama axkaamtii waa khitaabkan takliifigaa oo waxa weeyaan dee waa imika iijaabkii wax laysku waajibiyey iyo xarimitaankii wax layska xarimiyey umuuraha weeye haddaba khitaabka ilaahay waxa gelaya oo iyaga laga doonaya inay fuliyaan almu'minuuna dadkii mu'miniinta ahaa ee de hadda waxa weeyaan waa almukallafuun waa dadkii mu'miniinta ahaye mukallafiinta ahaye intay caqli leeyihiin qaangaadhay kuwaas baa khitaabka ilaahay iyagu ah kuwa dee lagu kalifayo inay fuliyaan ay amarkii gutaan nahyigiina kaba dheeraadaan wasaahikii saahiga ahaa ee iska sahwisnaaya waxiloobayba waasabiyu ilmihii yaraa iyo walmajnuunu kii waalla hayru daakhiliina kuwa gelaya kuwa aan ahayn weeye oo ma gelayaan filkhitaabi khitaabka oo waxaa weeyaan dee imanka takliif waxay noqonaysaa wax kulfa ay ku sugantahoo la islaaziminayo taasi waxay keenaysaa wixii la isfarayay iyo waxaan la iskanayay ruuxu inuu fahmayo oo horta garanayo dabadeedna uu fulin karo marka ciddii iyagu qaangaadhay ee caqli lahayd waa ciddan ee mu'miniini cidda lagula khitaabayo awaamirtii iyo nawaahidii kuwaas weeye ama ruuxii saahiga ahaa ee wixiiba khaafilkaba ahaa ama ilmihii yaraa ee weli aan qaangaadhin ama kii waalaayeen caqliba lahayn iyagu hortaa kan saahigiiina waa kanuu waa ilowsan yahay oo dee imtihaal markaa xaggiisii kamama dhacayo wixii waa ka kaafil kuwan yaryarina xataa ilmuhu hadduu mumayis yahay weli dee waqtigaa uu joogayo cumrigaa uu joogaa wuxuu keenayaa kol haddaanu qaangaadhin inaan isaga qalam takliifeed aanu korkiisa ahayn oon loo qorayno taa waa lagaba kor yeelay si uu rasuulku yeelay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kii isagu waalaana wax le wuxuu fahmayaa maba jirto markaa khitaabkan amar lehee nahyi leh iyaga kuwaasi kuwa loo jihaynayo khitaabkaasi iyaga uu ku tacalluqayo ama iyaga lagula hadlayo ma aha weeye laakiin waxay ku kala dunaanayaan kan saahigiihi dee waa marxalo mu'aqato ah sahwi uunbaa kuba yimi mar alla marka sahwigiisaasi meesha uu kaba baxo ee waxa weeyaan sahwigii uu kaba tago se ilowgiiyo waxyaalahaasi khalalkan isaga kaba yimi oo hadduu wax la faray uu kaba tegey oo wixii ay dhaafeen dee inuu laba yimaado ayaa dib loo farayaayoo ninkii ama bal imaka eeg salaaddii buu iloobayba wuu iloobay bal markaa kaasoo kale wakhtigaas demi iyo ciqaab dee haysataa ma jirto ama dee isaga demi ugaba imanaya iyo ciqaab laguba ciqaabaya waxa uu sahwi ugaba tegey laakiin marka uu xusuustee sahwigii uu kaba tago dee wixii kama dhacayaane inuu wixii qadihiisii laba yimaado salaaddii qadaheedii laba yimaada waajib bay kuba noqon kuwan kale sidee wax waajib ku ima jirto bal wax ka ansaxayaa kamajnuunka oo kale maba jirto iyagu markaa ma jiraano amarkan iyo nahyigan kuwa loola jeeda iyaga ma aha hayru daakhiliina fi lkhitaab walkufaaru gaaladuna mukhaadabuuna kuwa lagula hadlayo weeye bifuruuci sharaa'ici sharaa'icda furuucdeeda oo dhan wa bimaa wixiina waa lagula hadlayaa macnaa iyagii waa la farayaa weeyaan oo markaa mukallafaabay jaanibkaa ku noqon laa tasixu aanay ansaxayn furuucdaasi ilaa bihi isagoo lala yimaado mooye wa huwa alislaamu islaamnimadkii weeye bal ruuxii mu'minka ahaa ee baalig ahaa ee caaqilkaa waa kaa mukhaadab waxa weeyaan dee biawaamiri shariicati wa nawaahiha qolooyinkaa kale uu inooga soo reebayna waa kaa in xukunkiisa soo ogaanay gaaladii baa timi gaalka horta dee wixii usuusha shariicada ah oo inuu iimaan la yimaado ah iyada taas biitifaaqi ahlilcilmi mukhaadabu kuyo waa tan dee laga doonaya inuu islaamo waa tan diintii loo bandhigayo waa ta bal markaasee loogu yeedhayo laakiin markay noqoto sida salaadii iyo soomkii iyo sakadii iyo umuuraha xajkii oo kale maxaa halkan inooguma sugan waa umuuraha furuucda shariicada kuwa nafteeda mukhaadab buu ku yahay oo isagii waa lagula hadlayaa ama la faraya inuu laba yimaado oo laakiin dee waxaa faritaankaasi maaha inay markaa kama ansaxayso haddaanu islaamnimo laba iman laakiin macnuhu wuxuu noqonayaa kufrigiisii waa loo qabanaya aakhiro oo waa loo ciqaabaya camalkan kale uu kaba tegey ee furuucdii shariicadii ahaydna ciqaabtii kufriga kaba badan ayuu kuba mudanayaa oo tanna walow aanu markaa kaba ansaxayn laakiin dee maxaa la farayaa wixii keenayay inuu taasi kaba ansaxdo oo islaamkee inuu laba yimaado iyagiina laba yimaado se adigu arrintan waxay muuqanaysaa un aakhiray muuqanaysaa aakhira oo ciqaab ziyaado ka ziyaadsan tii gaalnimaa loo ciqaabaya ayadan uu inoo soo wadaana waxa weeye taas bay daliil u tahay ee adduunyo markay noqoto hadduu la yimaado kama ansaxayso hadduu sooba islaamana iyadoo dadka la tarkiibinayo ku noqo la odhan maayo ee islaamka qul liladiina kafaruu yantahu yukfar lahu maa qad salafo wixii hore alislaam yojumbu maa qabla uu baabiinaya laakiin aakhira hadduu saa kuba dhinto gaalnimadii uu kuba dhinto wixii furuucdii shareecada ahayd ee iyadana uu kaba tegay ee furuucdii shareecada ahayd en haddaa kaba ansaxayn laakiin dee wixii ay kaga ansixi lahayd ba markaasna aanu laba imanee taasna uu iska diiday ee uu saa kuba dhintay waa wax loo qabanayo ciqaab ziyaadou ku mudanaya marka muxuu yihi waxaa u daliila taasi qowlihi tacaala qaluu lam nakun min almusaliina walam nakun nudcimu lmiskiina wakunaa nakhuudu maca alkhaaidiin eeg markii gaaladii la weydiiyey maa salakakum fii saqar ayaa maxay sheegeen furuucdii shareecada ayay tiriyeen maanaan tukanahayn bay yidhahen lam nakun min almusaliin taas bay yidhaaheen lam nakun nudcimu lmiskiin waa zakadii oo la bixiyo ama kii miskiinkaa la qoodiyo waxa weeyaan lam nakun nudcimu lmiskiin kunaa nakhuudu maca alkhaaidiin umuurahaasoo dhamme waa taas waa kuwan kii ugu weynaana sheego wa kunaa nukadibu biyowmi ddiin oo iimaankii ah bal markaa salaad la-aantoodii iyo idcaam la-aantoodii iyo alkhawd maca alkhaa'idiin intiiba ciqaab bay ku muteen oo in loo cadaabay bay sheegeen iyo dee takdiibkii weynaa bal markaa taasaa maxay u daliil tahay walow aanay markaa kaba ansax ahayn haddana dee way mukhaadab bay ku yihiin oo taasaa keenaysa aakhira in loo ciqaabo ciqaab kaba badan ciqaabtii kufrigooda wahuwa markaas wabima laa tasix bihina wuxuu uga wada waa kan fasiray wahuwa alislaamu waa amr mukhaadabuuna bifuruuci sharaa'ic iyo wa bima wa mukhaadabuuna waxaa kaloo mukhaadab ku yihiin bima wixii laa tasixu aanay ansaxahayn furuucdaas eeg oo damiirka mustadarkii furuucduu laamya furuucda aanay ansaxayn ilaa bihi isagoo lala yimaado mooye waxaana weeye kaasi wahuwa alislaamu islaamnimadka weeye biqowlihi tacala ilahay qowlkiisii baana u daliila uu yidhi qaluu lam nakun min almusaliin alamru bishay nahyu can didih wallah subxana wataala aclam الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا هل الأمر بشيء نهي عن ضده أمرك وحليسفره ama shay dee in layla yimaado oo waxaa la sameeyo lays amraa miyuu yahay nahyi in layska nahiyayo dadkii koley tarjamadan istifaamta leh sharaxan sheekhale ayaa aduu kolay dhigta waayo sheekh juwayni ama sheekha matniga li isagu waa jasmiyey istifaamiyo waxaa ma gelina wax go-an buu kaba dhigay khilaaf jira daraaddeed iyo umuura ayuu isagu tacbiirkan ama cunwaankan istifaamka uu kuba sugan yahay ayuu bal markaa uu sameeyey u dhigtay sheekhuu jasminayaa wuxuu yihi markaa sheekhii matniga lahaa waalamru amar bishayi shay laysfaro macnaa shay in lala yimaado la iijaadiyo la sameeyo amarka lays amraya nahyun nahyin weeye waa nahyi can diddihi shayga ama ficilka ama waxaa laysfarayo wixii didkiisa ahaa layska nahiyayo oo inaan lala iman waa xaggii macnuhu ka iyo lafdiga maahe inaan lala iman laysu diidayo didkii wanahyu nahyi can shayi shay layskaba nahiyaana oo nahyiga wax layska nahiyo ee waxaa in la sameeyo lala yimaado laysu diido layska dalba in waxaa laga tagaana amrun isaguna amar weeye bididdihi shaygan maanta manhiyo canhiga ahaa wixii didkiisa ahaa in lala yimaado lays amrayo taas buu yidhi oo waxa bal halkanna waa masaa-ishii amarka iyo dee nahyigu waa waxyaalahan isqaabilaya ee markaa wada socdee welibana abwaabtan usuulfiqiga sa dee kuwa inoo dambeeya caamkiiyo khaaskiiyo umuurahooda aada u waaweyn ee u muhimka kaba mid ah ama alfaadahan dee waxa weeyaan dalaalaadkeeda waxyaalaha ugu ahamsan kaba mida culimmaduna ay aada u baxsiyaan daba markaa wuxuu qeybta hore iminka inoo sheegayaa saaxibulmatni haddii shay laysfaro faritaankii waa ti aynu soo aragnay oo tacriifkiisiiyo wuxuu keenayo waan soo aragnay lafdiga markan eegnana dee wax kale waxaa in lala yimaado ayaa layska doonayaaye xagga nahyin iyo waxyaalahaasi lafdi ahaan wuxuu ku keenaya maaha laakiin markay macnaha noqoto waxaan la leeyay in lala yimaado taas xaggii macnaha waxay noqonaysaa iyadoo laysu diidayo waxaa didkii bal maalan dee ruuxii haddiiba iminka laba amro oo la yidhaaho uskun oo xasiloonow oo ha dhaqdhaqaaqen bal maalan ama xasiloonow waxa la amray sukuun lafdigu kaa weeyo horta oo dee lafdigan lafdi kale oo nahyioo la socdaa ma jirto waxaanay sheegayaan waa xagga macnaha uun waxa la amray xasilooni ayaa ruuxii la amray taas amarkaa xasiloonida la amray waxa ay tahay iyadoo laga nahiyayo sukuun wixii markaa u didka ahaa oo dee sukuun didkii waxaabuu noqonayaa ataxaruk oo waxay xagga macnaha la noqo ay la mid noqonaysaa ama meeshii macnihii uu noqonayaa iyadoo la leeyahay laa tataxarak oo wixii sukuunka did u ahaa oo laga nahiyaya bal markaa meeshii uu kalaamkani dimdisanayaa kulansanaya intaa weeye laakiin waxaa jirta dee waxyaalahan bal maalan la isfarayo kol shaygani did keliyuu yeelanayaa kolna dee dhowr did buu yeelanayaa markaa markay jaanibka amarka tahay ee wax la ysfaray wuxuu noqonayaa didkii oo layska nahiyaya ama mid keliya ha noqdo didkaasi ama wax tacaduday haba noqdo oo markuu mid keliya yahay bal imika marka lays amro sukuun iyo xasilooni waxa u did noqonaysaa dee waxa weeyaan alxaraka ama ataxaruk oo waa xaraka layska nahiya waana did keliya laakiin imika ruuxii bal kaba soo qaado waxa la amray inuu kaco oo qum baaba la yidhi oo qiyaam baa la amray qiyaamkii did keliya ma laha fadhigii did buu qiyaamkii u yahay iyadoo sida ruux raakicoo kale la noqdo inay qiyaam maahee iyo sujuudioo kale jiibsigii itikaha iyo jaqalaysigii waxoo dhammiba qiyaamkii way ka baxsan yihiin oo didkii bay noqonayaan bal markaa taasoo kale marka ay tahay suuradu ee waxani aanu did keliya lahayn ee addaad mutacadidaa uu leeyahay jaanibka amarka markay noqoto waxay wada noqonaysaa waxaa didkii oo laysu diidayay wada noqon wixii alla wixii u did ahaay oo dhan oo ruuxii qiyaam la amray ama salaaddii inaynu qiyaam ku tukanaa layna amray wixii aan qiyaamba ahayn ruuxii qaadirka ahaa ee fadhi lahaayee jiibsi lahaayee si kale oo loo joogsado lahaa meesha way kaba baxayaan amarkiina ruux gutay oo u dirmay ma noqonayo hadduu wixii addaad ahaa mid ka mida la yimaado isagoo kari kara la yimaado bal taasi waa mida waata hore waa masalada hore waalamru amarka bishay-i shay laysfaraa nahyun nahyin weeye can diddihi shaygaa didkii ama mid ha noqdo didkaasi ama ha noqdo wax tacaduday eh laysu diidayo amaa masalada labaad oo nahyigiina hadda weli waa inoo dambeeyaaye dee waxan waa laba shay oo ama dee munaasabad inay isu leeyihin buu isu raaciyay labada masale wanahyu nahyin cani shay-i shaygii layska nahiyo oo dee in lala yimaado oo la sameeyo layska nahiyaa waa amrun amar bididdihi la amrayo iyadu markaa masaladu waa waadixo kale daan mid fahamno ti kale waa inoo caddahay laakiin mid baa jirta oota jirtaa waxa weeye masaladan dambeen sheegayay ee xaggaa shaygu inuu did yeelanayo kol keliya kolna dee uu yeelanayo kuwo wax mutacadiday nahyiguu ka dunaanaya oo haddii waxaan layska nahiyayo in lala yimaadaa uu leeyahay did keliya dee waxay xaggii macnaha noqonaysaa ma uu kulansanayaa iyadoo didkaa laysu diidayo waa kaa keliyaoo iyadu taasi ishkaal ma laha oo haddii bal maalan in laa tataxaraka laba yidhaaho ha dhaqdhaqaaqin oo kale waxay noqonaysaa oo uu hadalkani keenaya ama kulansanaya lafti ahaan uma keenaye iyadoo la amrayo asukuun xasilooni did keliyana waa lahaa laakiin masaladii hore un haddaan kuba noqonno oo imika bal maalan ruuxii la amro in waxa weeyaan shay meel laga nahiyo shaygaasna uu u did yahay waxyaalo tacaduday iyadoo waxay noqon si dee nahyigiina uu meeshii u yimaado oo loogu dhaqmo addaadda waxaasi leeyahay mid ka midoo loo diidayo mid ka mida ayuu meel la farayaa mid ka mida inuu ku sifoobuunbaa la farayaa iyadoo midkii aanu markaa mucayan ahayn oo midkii imaka mucayan ma aha oo bal maalan masaladii hore mithaalkii horeun haddaan dib ugu laabmo qiyaam baa markii hore la isfaray iminka halkan qiyaamkii baa la iska nahiya laa taqun baaba la yidhi laakiin qiyaamkii sidaan soo aragnay idijaacii iyo juluuskii iyo rukuuc iyo sujuud iyo alitika iyo waxyaalahaasoo dhami did bay uba noqonayeen iminka kicin baa la yidhi marka maxay noqonaysaa midi waa lafdigu wuxuu keenayayoo waa nahyi laga nahiyey qiyaamkii midna waa macnahan tadamunka iyo kulansiga ama dee macnahan kuba imanaya lafdiga kama dhalanaye kaba imanayo oo ah in waxa weeyaan la farayo wixii qiyaamkaa udidkaa dee wixii qiyaamkaa udidkaanayna markeeda lama wada iman karee haddii uu markaa fadhiisto uun waxa weeye wixii la faray dee waa shay waa la yimi oo dee nahyigii meeshii waa yaalla hagaag buu ugu dhaqmoon haddii aanu fadhiisana uu jiibsado haddii uu xad kale uu joogsado si kaloon qiyaam ahayn adigu bal markaa waxay noqonaysaa wuxuu hadduu addaad mutacadida a leeyahay mid ka mida uun in lala yimaado iyadoon kii mucayan ahayn eeg markii kiina ma aha wax hadaysana waayo midna ka kale kama mudna jeefkii iyo imaka halkan fadhigii iyo ma kala mudna waxaa loo diidaya uun qiyaam wixii kale looma diidin marka mid ka mida uun inuu laba yimaado ayaa ama la amraya onkaasi mucayan ahayn bal taas weeye imaka masalada intuu inoogu dhigtay istifaamka u dhigtayna waxaan leeyahay wuxuu tilmaamayaa masaa-ishan dee aaraa kale inay jirto oo ay dee barhkood qabaanba amarka laftigiisanuun mooye wax kaloo uu kulansanaya inaanu jirin taasna wax dee meel halkan meelahaasana lagu baxsiya maahee bal masaladii iyo wixii ay keenaysay iyo bal misaal ahaan intaan sheegay weeye walamru bishay wanahyu can shay amru bididdi annahyu nahyigii waa amarkii ayaynu isagoo aada u koobanne kitaabka aada u koobane kaba soo baxnay wixii aad u isagoo basisanay insha allah kutubta dambe ayuunbaabaynu ku arki doonaa haddii rabbi inoo dhib yareeyo markaa nahyigii ayuu mabxadkiisii iyo fasalkiisii kani yahay wanahyu nahyigu istidcaau tarki ka tag wax laga tago dalabkeed layskaba dalbo weeye bilqowli qowlna lagu dalbo istidcahan dee tarkigan la dalbayaa qowl iyo hadal maaha dee wax kale ishaare iyo taase hadal iyo nudqi lagu dalbo miman shaksi xaggiina laga dalbayo waxaa ka taga ama tarkiga huwa isagu waa kan laga dalbayaa wixii ama laga nahiyaya duunahu ka naahiga ah ama cidda nahyigan leh dee ka hooseeya oo rutuba ahaan iyo waana masaladii aynu soo sharaxayn xaggii amarkii calaa sabiili lwujuubi waa tarkigi macnaa istidcaau tarki tarki dalabkiisa la dalbo ka tag wax laga taga bilqowli miman shaksi laga dalbo huwa shaksigaasi duunahu ka naahiga ah ama naahiga duunkiya calaa sabiili lwujuubi waa wujuub wujuubka halkana maaha wujuub lficlina waynu soo aragnay amarkiie ee waa wujuubu tarkiye waa wujuub dariiqiina loo dalbo oo ujeeddadu tarkigan waxaan laga tegayaa wax laasima oo haddii la sameeyana xaaraam lagu dhacayo uu noqonayo kaas baa nahyigu uu yahay waa tacriifkii waxaan filayaa dee shalaytaynu tacriifkii soo sharaxnay ka waana tacriifka naftiisii uun waxyaalihii laga ixtiraaziyey cibaaraadkaasna shalay waatan soo sheegnay uma baahnin halkan inaan imika kusii noqonno wixii dee ay ku kala duwan yihiin inaan isu yar sheegno uun mooye bal markaa nahyigu waxa weeyaan sidaa uu imka inoo dhigtay iyadoo la dalbayo tegitaan wax laga tegayo halkaa hore wuxuu ahaa ficil iyo samayn baa layska dalbaya ama wax in la iijaadiyo qowlba haba noqotee qowl baa lagu dalbayaayo ujeeddadu waa nudqiga siiqo macruufuu leeyahayba waaba dee bal markaa dee siiqooyin kale ah jirta tiisii asalka ahayd marka ay ficilkii laadaan naahiyadii ay laba socoto waa wax lagu dhawaaqayo waa wax nudqiya waa qowl ishaare iyo kitaabo iyo umuuro kale ma aha haddaba qowl lagu dalbo in halkanna waa ti aan amarka soo sheegnay amarku markuu min alaclaa ila aladnaa soo fulaya amar la odhanayaayo hadduu min aladnaa ila alaclaa ama uu yahay dee min almusaawi ila almusaawi dee waxyaalo kale iltimaas iyo ducaya baa la odhanayaayo amar lama odhanayo halkanna nahyigu waa si oo kale sarrayntii baa jiraysa oo dee markaasuu imika nahyigii meeshii imanayaaye markaan leenahay rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina wa akhdaana waa laadii naahiyada ahayd waa siiqadii nahyiguu kuba imanayey ta nahyi lama odhanayo waa duca iyo baryo aan rabbi subxaana wa tacaala baryayno dee arrintiibaa min aladnaa ila alacla ah haddaba waa miman huwa duunahu arrintuna calaa sabiili wujuubna waxay noo faa'iidaynaysaa sidaan halkii hore ku soo marray nahyigu markaa uu dee mujarad qaraa'in kale iyo wax kaloo la socdo inoo caddaynaya wixii kale looga jeedeen taxriim ahayn marka ay tahay uu ka dharlac yahay maxaa asalkiisu noqonayaa dee waa ka tegani inuu waajib yahay taasna macnaheedu waxa weeye samayn waxaan la iska diidaya la sameeyaa inuu xaaraam tahay taas weeyaanoo calaa sabiili wujuub baa tan macnaheedu waa calaa wujuubi tarki laakiin halkan laba masalo hore inoogu soo sheegaynu amarkii shalay ku soo maray uu halkan ka aamusay baa jira labadaa masalo waxa weeyaan amarku ina soo yidhi laa yaqtadii takraar takraar ma keenayo amarku horta haddaan qariino kale iyo wax dee caddaynayoo la socda aanay jirin markaa uu mujaradka yahay waxaa kaluu ina soo sheegay inaanu fawr iyo degdeg keenahayn amarku bal markaa taasin walow dee haddii ay masaladu haba noqoto jamac badh culimmada ka mida qowlkoodi marka halkanna taa umuuraha muu taaban waxaanay tahay labada masaleba halkani way kaga duwan tahay halkii hore ama nahyigu uu kaga duwan yahay amarkii oo iyada waxa uu amarka nahyigu keenayaa iyadoo cagsigii amarka uu yahay takraar buu keenayaa macnaha waxaa la isu diiday waa guud ahaan in laga dheeraado maaha sii amarka hadduu ruuxu mar uu la yimaado ruux mumtasila inuu noqonayo oo haddaan wax qariinaa ama daliiloo caddaynayo wakhti kastaba in loo jeediyo waxaan inuu soo noqnoqdo aanu jirin mar la yskaga kaaftoomi karo mar dambe haddaan la samayn ruuxa uu ka dhacay ee tabiicadii ama cuhdadii ay ka dhacday amarku halkan taa lagagama baxayo ee takraar buu keenayaayo kol haddii meeshiinahi yimaado waxaan in loo dhowaadaa xaaraan bay noqotay in laga tagaa waajib noqotay markaa taasi waa deesi daa'ima inay noqoto iyo fii jamiic alasmaan taas iyo fii jamiic alaxwaalba in looga tagay noqon haddii dee ikrah iyo waxyaalo kaloo dee meesha ka saara waxa weeyaan dee ruuxa cudurdaar u yeela adugu bal taasi aanay jirin arrinta kale xagga markaa fawrnimadiina iyaduna waa cagsigii amarka oo kol haddii nahyigani soo fulo in markaaba alintihaa fi lxaal wakhtigaaba wixii faraa laga qaado laga dheeraado taas bay nahyigu keenayaayo labada xaggii takraarkii iyo xaggii fawriyadii labadiiba waa kaga duwanyaho halkan takraarkii meeshii waa imanaya wakhti kastaba wixii in laga dheeraado weeye fawriyadiina alintihaau fi lxaal wixii kol haddii nahyigu yimaado in markaaba sii saxaabaduba markii fahal antum muntahuuna intahayna yaa rabbi aan lagu noqone faraa laga qaaday xataa wixii gacanta lagu haystay la daadiyey wixii markaa diyaarkaah la cabaye laba daadiyey taasoo kaley keenaysa oo bal markaa masaladii amarka waa masalo ay kaga duwan tahay masalada nahyigu intaas waa inaan imika halkan inooguba sugnayne shalayta inoogu sugnaa casharkii halkanna aanu dee hadal qaadin ba labadii dee nafyiyo ijaab toona aanu u hadal qaadin wayadullu marka wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala wayadullu wuxuu tilmaamayaa ama tusayaa oo ina tusayaa nahyigu weeyaan ina nahyiba ay ku yeelo damiirkii mustatirka ama faacilka waa nahyigii calaa fasaadi almanhiyi canhu waxaan la ysu diiday fasaadkii ayuu tilmaamaya oo waa masalatanna gaara intaa yari masaladuna weliba waa masalo aad iyo aad u weyn aad iyo aad bay u weyn tahay weynideeda waxaa keenay de waxaan ognahayba culimmadii islaamka rag ka mida waa xaafidkii shahirkaaya alcalaa'i inuu kitaab dhan oo madbuuca uu masalada kaga hadla leeyahay nahyiguma fasaad buu keenaya mise ma keenayo waa kitaab dhan oo madbuuca maanta oo muxaqaqa oo calaa'i leeyahay bal markaa in waxa ay tahay masaladuna haddii wax laysu diido oo layskaba nahaye nahyiguna waa kii asalkaa ee taxriimka keenaya dee saas in waxa weeyaan oo waa calaa sabiili wujuub buu ahaaye waxaase hadduu cibaado yahayna cibaadadaasi mid ansaxaysa maaha oo wuxuu keenayaa dee waxaan laysu diiday fasaadkeed hadduu mucaamalo ama caqdi yahayna caqdigaasi mid uu ka ratibmayo wixii marka caqdi dhacay mucaamalo dhacday ka ratibmi jiray ma noqonayo caqdi dee sharcan faasid u ah wax ka soo qaad ma yeelanayo himaartii ma yeelanayo bal taas buu yahay waana dee tii asalka ahayd oo nahyigu horta waxa u asala taxriim oo calaa sabiili wujuub bay nooguba sugan tahay maxaana asal ah in waxaan laysu diidayo wax dee ansaxaya hadduu cibaado yahay iyo hadduu mucaamalo yahay toona aanu ahayn kolley saxiixa iyo bal markaa baadilkoo kale iyana hore ayaynu halkii tacriifaadkii ugu soo maray adigu bal markaa waxaana weeye kollay dee nahyiguna qaybuu noqon marka uu waxaan laysu diiday shayga cayntiisa nahyigu ku yimaado wasfigiisa laasimaya een kaba hadhaynu ku yimaado ama dee waxa weeyaan wax isaga aan ka go-ahayn oo isaga laasimaya dee waa tan macnuhu keenayo oo ah fasaad buu keenaya oo hadday cibaado tahayna ma ansaxayso haddii bal maalan mucaamalo tahayna mucaamaladaasi ma ansaxayso laama dee kollay suurooyin baa jira oo marka nahyigani uu ku yimi shayga wax ka baxsan arrin kaleoo la xidhiidhay uuna uu ka hadhi karo uu ka go'i karo jiho kale uu yahay ee jihadan waxan aanu ahayn jihadan ama cibaadada ama jihadan mucaamalada waxa laysu diiday aanu ahayn oo kale taasi kollay masalo weeye culimmada intooda badan iyagoo jaanibka kale ismigii iyo dembigii ka sugaya haddana wixii mucaamaladii ama cibaadadii ay iska tasxiixiyaan oo kale ay iska tasxiixiyaan oo bal maalan haddii uu ruuxu bal maalan waqtigan aadaanka jumcada ee dambe uu dhacay uu mucaamalo la yimaado ama beec la yimaado beecanna shuruudihiisi iyo arkaantihiisiyo wixii dee uu sharcigu uu ictibaariyee uu yeelay ay dhanteenay waxba kaba maqnayn arrinta taallaawn ay tahay dee waxaan ka dhalanaya tafwiituljumuca oo dee beecna waa ka dhalan karaa waxyaalo kalena waa ka dhalan karaa kol iyadoon beecu jirin baaba tafwiidku u imanaya waa jiho ka soocan dee san cibaad caqdiga cayntii caqdigii dee si uu haayo wixii loogaba doonayo caqdigii ka dhex baxsan ee waa qaradkaa kale la ysugu diiday taasoo kale nahyiga maanta yaalla ee wadarulbayc waxaa dee arrintu ay tahay waa amar ka baxsanba ama mucaamaladan oo dee caynteedii iyo awsaafteedii iyo waxyaalaha shuruud wixii aylayd kaba baxsan taasoo kale aimada qaarkood dee way tacmiimiyaan kolley in badanoo kaba midina ismigii iyagoo sugaya haddii beecba markaa dhaco beecii aahaartiisi way kaba